haatanna waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid a barnaamijyadan caawo kaledi maqashiino waa barnaamijkii martida mikrofoonka iyo falastiin axmed iimaan
wacanaa wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka intiinii dhagaysatay wararkeenii iyo barnaamijyadeennii dhowaana maalintii khamiista ayaa dooni siday muhaajiriin afrikaan ah waxa ay ku degtay xeebaha lambaduus ee dalka talyaaniga inka badan boqol qof ayaa ku dhimatay doonidaasi iyadoo ku dhowaad laba boqol oo qofna la waayey halka boqol iyo konton iyo shan qof inka badanna lasoo badbaadiyey ma ahan markii ugu horreysay ee muhaajiriin afrikaanihi ay ku dhammaadaan badweynta isku xirta libiya iyo dalka talyaaniga iyagoo halkaasi si tahriib ah kusoo galaya haddaba maxay tahay sababtahay muhaajiriinta afrikaanka ay ugu dhammaadaan badda u dhexaysa libiya iyo talyaaniga in ka badan muddo toban sano ahna ay arrintaasi weli usii taagan tahay oo loo helayaa dhallinyaro u heelan in ay u tahriibaan amaba ay dhanka badda usii maraan dalka talyaaniga waxaan ka waraysan doonaa cabdulaahi calas jimcaale oo ka mid ah dadka u dooda xuquuqda aadanaha haddana ku sugan jasiiradda maalta aqoon durugsan iyo waaye aragnimona u leh tahriibka dhulka lasoo maray iyo weliba dhibaatooyinka ka dhasha marka ugu horeysa cabdulaahi waa ku salaamay kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka cabdulaahi in muddo ahaa badda lagu dhimanayay ku dhowaad labaatan sano soomaalida ama in ka badanba maxaa keena in tahriibka weli uu sii socdo iyadoo khasaarihiisina ay badan yihiin oo dad badan badaha lagu la-ya ha walaal waxa u sababta ugu weyn oo hadda dhibaatadan ay usii socoto waxa waaye dagaalada iyo dhibaatada oo joogtada oo ka socda dalkeena soomaaliya inkastoo hadda dawlad soomaaliyeed oo la aqoonsan yahay aan leenahay dadkuna ay rajo nabadeed qabaan haddana weli dhibaatadii way socotaa dilalkiyaa socda dagaaladiyaa socda marka qaraxyadiyaa jira marka intaasoo dhibaatooyin ayagoo jiraan ayaa ayaa tan ugu weyn aniga aan isleeyahay sababteeda in dadku wadanka kasoo barakacaan ama dalka gudihiisa ha ku barakacaan ama banaanka ha usoo baxaano oo ha ahaadaan dad oo muhaajiriina marka sababta ugu weyn oo markaa kalifaysa waxaa waaye dagaalada dabada dheeraad ee soomaaliya ka jira waayo marka maxaa keenay in dhalinyaradan sidee dhalinyaradani ugu dhalataa oo ay u go-aansadaan oo uguna dhiiradaan in ay badahaas soo soo jaraan iyagoo og tiradii ka horreysay ee badda ku dhimatay ma iyaga ma u fiirinayaan sooma iyaga ma fiirinayaan dhibkaas hore ma fiirinayaan kaliya waxay fiirinayaan midka maanta haysta oo ah dadkaas macnaha cabsida joogtada ay ku nool yihiin macnaha dagaalada oo dabada dheeraad wadankooda ka jira waxyaalaha un ayay fiirinayan waxay kaloo fiirinayaan dad dadka arrintan ka badbaaday ee ayaga markaa intay yurubka soo galeen ay maqleen barsen biyo hebela yurub galay iyo hebela meel hebel tegay iyo waxa un intay maqleen ay taa ugu dhiiranayaan marka waxyaalaha kale oo riskiga ah oo qof bad ku dhintay iyo amaba qof berriga ku dhinto saxraha hadday ahaaneed waxaasoo dhan ma qiimeynayaan waa iska ignoor garaynayaan laakiin qof walbaba dhibaatada wuxuu arkaya markuu isaga markaa maalintiisa noqoto uu dhibaatadii ka hor timaado ayuu dareemayaa in waxa uu sameeyey iyo wuxuu tallaabadii uu qaaday ahayd wax halis ah noloshiisa halis ku ah oo fuuturkiisa dambana runtii baabi'in kara inay tahay marka lacaga intee la egaa laga soo qaataa dhalinyaradan si ay ku yimaadaan tusaale ahaan hadda jasiiradda ah joogto ee maalta oo kale ama talyaaniga wallaahi runtii waa kala duwan yahay xilliguna waa kala duwan yahay lacaguhuna waa kala duwan yahay xaaladuna waa waa kala duwan tahay ma garata maxaa waxay ku xiran tahay hadba markaas waxa jooga laakiin markaan maximum hadda sameyno oo kale qofku markuu doonta soo raaco o kale hadda kun iyo shan boqol meelaha inay dollar inay ka qaataan aan rajeynaya inkastoo waxyaa waxaa kaloo xataa dhibaato ah falastiin markaa runta rabta dadka soomaalida hadda liibiya joogo kale dhibaato badan ay ku qabaan marka qofku wuxuuba wuxuuba isleeyahay intaa dhibaato un ku jiri lahayd mar un dhibaatadan amaa ka baxda isagoo marka taa marka haminaya ayuu haddana badda soo gelaya marka baddina waa dhibaato kale marka runtii aada iyo aad ayaa dhibaato kale ayuu la kulmaya sida hadda tan dhacda oo kale waxaa xustay in xiliyada ay kala fiican yihiin ay kala duwan yihiin xaaladuhuna sidoo kale haddii aad noo sharaxdo xiliyadee ugu muhiimsan ama ugu ammaanka fiican oo ay dhalinyaradu tahriibaan waa kuwe
markaa fiiriso oo kale waa run cimilada ayay ku xiran tahay laakiin waktiga markaa fiiriso oo kale bilaha bilaha april may june markaa fiirisoo kale waa xiliyada waktiyada badda ee xoogaa iska roontahay degan tahay oo laisdhihi karo oo la aamini karo in badda xoogaa degan tahay oo dadku ay soo raaci karaan waxaa kaloo bilahan kale laakiin hadda aan ku jirno oo kale octoober september oo kale bisha sagaalaad bisha tobnaad oo kale bisha koo iyo tobnaad bisha laba iyo tobnaad oo kale badda in lasoo galo wax ciyaara maaha sababta waxaa jira dabeelo aada u xun ayaa ka socda badda qabow ayaa jira mida kale waxaa falastiin ee dhibaatada ugu daran oo arrinta haddana sii saaidanaysa waxay tahay bahlaha lasoo raacayo ee doonyaha ay dadka u yaqaaniin runtii waayo ayaga naftirkooda ayaa kala duwan dadka qaarka ayaa waxaa lasoo saaraa bambiiro la aariyey ayaa lasoo saaraa oo doontii u eg marka dad ayaa waxaa lasoo saaraa dooman ayaga xataa waaweyn oo dadka tiradooda iyo xamuulkooda aada loo soo saa-idiyey marka waxyaalahaasoo kale waxay keeni karaan riski ayay keeni karaan dadka noloshooda ayay halis gelin karaan badda ayaa dadka ku kacaysa dabeelo xun ayaa socda roobab ayaa jira marka dadku waa sababta ugu weyna dadka baraha ugu dhamaanayana taas ayaa sabab ah marka qofka soo raraayo doonta kama naxaayo nafta bini aadanka kama naxayo isaga wuxuu fiirinaa danihiisa dhaqaalaha kaliya marka waana sababta ugu weyn marka oo dadka dhibaataynaysa waa taa wada
marka ay dhalinyaradani ay imanayaan qaarkood ama ay badda soo gelayaan qaar ayaa waxaa la socda caruurtoodii oo kale tusaale ahaan ma qofka caruurta wata ayaa ka fursad badan marka gudaha maalta la yimaado qofka keligii socdaahe mase iyaga laftirkooda dadkani caruurta lasoo baxsanaya soo galaya soo tahriibaya wallaahi runta qof caruur la socoto waa arrin murugaleeda inkastoo aniga dad badan aan arko caruur la socoto oo weliba dad soomaaliya ah haddana dadka caruurta le runtii aada iyo aad runti waa dad aada looga naxo waxaa waaye ayaga fursadda kaliya ay haystaan waxaa waaye dadka caruurta wadamadan yurub caruurta aad ayaa looga tixgeliyaa marka qofka caruurta oo kale wadankan aan joogo oo kale dictationka amba maxabsida dadka lagu hayo lama geeyo qofka caruurta wata man karata markiiba qof wuxuu iska ahaanaya xur ah oo banaankiisa ku sugaayo macnaha inta maangeliyada iyo codkiisa maangeliyo doonka la aqbalayo laakiin fursad aan hadda dhihi karo fursadaas wanaagsan qofkaa haystaa ma laha anta aniga waxaan dhihi karaa culeys oo dadka kale ka duwan ayaaba qofkaa saaran sababtoo ah waad garan kartaa baahiyada iyo iyo iyo waxyaalaha uu baahaya cunug yar oo saqiira oo runta haddana baddaas lasoo marsiiyey inkastoo arrintaas ay tahay arrin aada iyo aad naxdin ugu leh marka yurub la yimaado tusaale ahaan ama maalta ama talyaaniga oo kale qofku uu soo gala lambaduus oo kale dhalinyaradu maxay helaan oo ay daryeel ah aniga kheyr iyo kheyraad dad kasoo horeeya oo yurub yaala aniga meel kuma ogi ma garatay qofka markuu halkan yimaado meeshay doonta ahaato talyaani ha tago maalta ha tago kolley xataa mararka qaarkood magacaaga caadiga ayaa hilmaamaysa magacaaga wuxuu noqonayaa qaxooti inkastoo aniga calasahaan aan usoo joogo mar qaxootinimo la isku caayo soomaaliya haddana dadka soomaalida maanta waxay ogolaadeen magaca qaxootiga halkan markaad timaado qaxootiyaa tahay waxaa la kulmaysaa wax aadan filanaynin su-aalo ayaa ku horyaala codsigaaga maangeliya doonkaa lagaa weydiinaya meesha aad ka timid meesha aad ku dhalatay waxa aad ahayd sababta aad usoo carartay su-aasha ugu daranna waa teed haddaad waxaasoo dhan sharxi weydo ama aad aqoon u yeelin weydo diidmo ayaa ku hortaala haddii hadda wadamadan yurub lagugu diidanay waxa waaye waxa waaye runta aada iyo aad ayay arintayda uxunta xataa haddii lagu ogolaado ayasana wanaagsaneyn ma garatay marka waxa wadamadan way kala duwan markaa fiiriso kale talyaaniga oo kale qofka markuu galo marka kadib codsigiisa maangeliya doonka la dhageysto sharci la siiyo sharcigu warqada uu ku qoraya hadda wax kale oo lagu raacinayo ma jiro dad baa waxay aaminsan yihiin in darbiyada lacag lagala baxayo ama lacagta cirka kasoo daadanayso way dhici kartaa in dad noocaas ay jiraan waxaas waa been waxba kama jiraan dadka soomaalidan yaa la haligin runti dhibaato kale oo hadda soomaalida dalkooda ku haysata mid aan ahayn oo kalena yaa la horseedin aniga waxaan kula talin laha dadka soomaalida inay joogaan wadankooda inay aaminaan inay macnaha nabadda soomaaliya hadda macnaha laga filanayo oo kale inay dhiirigeliyaan ayaan aada iyo aada u rajeynaya kuwa dagaalada soomaaliya ka wadan waxaan u sheegi lahaa inkastoo ay og yihiin inay joojiyaan dagaalka soomaaliya ay ka abaabulayaan inay dadka u naxariistaan inay ogaadaan in timirta horeba dab loo waayo inaysan dagaal waxba ku helaynin inay ogaadaan inay taariikh xumo iyo ka dhaxlaan maahan inaysan waxba ku helaynin marka inay ummadda xasuuqa joojiyaan oo dhibaatooyinka maanta muuqda ee soomaaliya bad iyo beriba ku laayay intay fiiriyaan allihii abuurtan ay ka baqaan inay ummadda soomaaliyeed u dhanriyaan ayaan ka codsan lahaa cabdullaahi laakiin dhallinyarada tahriib doonka ah ay hadda ku haminaysa inay badda soo galaan markay ku dhegeystaan waxaa laga yaabaa inay markiiba is yidhaahdaan isagaba halkaasuu joogaa annagana wuxuu rabaa inuu halkaan nagu celiyo oo ay u arkaan inaad adigu tahay qof isaga wuxuu raba haystaa dadka kalena u diidayo kale dhallinyaro badan ma isleedahay waxyaabaha aanay u dhegeysan digniinaha la siinaayo ama nolosha meesha taala marka loo sharxayo inaanay marka horeba aaminsanayn in qofkani uu nolol caadiga ku nool yahay u haysto in nolol qiimo badan oo tiisa aada uga fiican uu ku nool yahay ayaa keenaysa wallaahi runti waa suurtagal waa suurtagal inay sidaa isiraadeen dadka qaarkoodna waaba u badan tahaba arrintaas runtii war anigan kula hadlayo qofka markuu qaxooti yahay falastiin soomaalida qaxootigaah oo dhanna way ogsan tahay wax wax sharaf uu leeyaha male qofka markuu magaciisa qaxooti noqdo wax sharaf uu leeyaha male waxaa ku dhanta adoo waddankaaga jooga waddankaaga adoo jooga waddankaaga aamina ayaa kuu dhaanta inkastoo hadda waddankaas uu dhibaato badan ay ka taagan tahay oo waxyaalo badan oo loo dulqaadan karin ay ka jiraan haddana halkan markaad timaado sidoo kale waxyaalo badan oo aad dulqaadan karin oo damiirkaagu diidaayo amaba aada dhibsanayso ayaad ayaad la kulmaysaa runta aada la kulmaysaa marka marka runtii badda meel kastood ka gashaba dhanaan waayo ma garatay marka meel kastoo joogtoba runtii maanta waa dhibaato runtii insha allah ilahi waxaan ka baryaynaa inu dhibaatada naga saaro meel walbaan joogno waddankeenina uu nabad nooga dhigo dhalinyarada tusaale ahaan markay yimaadaan ma shaqooyin ma jiraan heerka shaqooyinka intee la egyihiin fursadaha shaqo marka wa- wadamada markaa kale fiiriso oo kale wadamada qaarna shaqa ay leeyihin wadamada qaarna shaqa ma laha markaa yurub fiiriso oo kale hadda aniga wadankan joogo oo kale xoogaa shaqa ah way jirtaa oo qofka dhalinyarada ah wuu heli karaa uu shaqo uu isaga uu ka shaqaysto uu heli karaa amaba hadduusan xirfad leen xataa inuu tababar intuu aado courses uu aado uu markaa xirfad shaqa ah uu helo waa suurtagal laakiin wadamada kale qaarkood sida talyaaniga oo kale fursadahaas oo kale ma jiraan ma garatay marka waa different adig wadamadan yurubka kale marka loo soo gudbo naftirkooda ayaga naftirkooda waa different laakiin mar kastaba runti markaad fiiriso waxyaalaha dadku haminayaan oo ay isleeyihiin waxaas iyo waxaas iyo waxaas ay helaysaan oo rajo ah runti rajooyinkaas oo dadku ayaga ay buunbuuniyaan runta yurubka ma jirto dadka yurubiyaanka qaxootiga way naceen mana ogola in qaxooti dambe ee macnaha ee la kulmaan ma ogola waxay ka jeclaan lahaayeen inay wadankooda joogaan waxay ka jeclaan lahaayeen in macnaha qaxootigu ee hadday qaxooti xataa ahaanayaan in xataa wadamada dariskooda ay qaxooti ku ahaadaan ayay ka jeclaan lahaayeen En, marka maxay tahay shaqooyinka ugu badan oo dhallinyaradan ay qabtaan marka ay soo gaaraan maalta iyo talyaaniga war had- wadankan aan ku noolo oo kale shaqooyinka ugu badan oo la qabto waxaa waaye shaqooyinka dhismaha ama con- constructionka qof walba siday u taqaano dhismaha ayay badankooda ka shaqeeyaan way jiraan qaar oo ka shaqeeya wadooyinka oo kale oo dhinaca nadaafada oo kale ka shaqeeya way jiraan Eh, trayer oo ayaga hoteelada xataa ka shaqeeya maadaama wadankan aan hadda aan ku noolaa wadan dalxiis u yahana way jiraan oo dhinaca hoteelada ka shaqeeya way jiraan marka shaqooyinka ugu badan waa un kuwa hadda aan ku tilmaamayo
n waxaa la sheegaa in dhallinyaro badan cudurada dhimirka ay ku dhacaan marka ay tahriib ku yimaadaan n wadamadan yurub gaar ahaana maalta iyo talyaaniga oo kale ayna ugu sii daran tahay marka qofka codsigiisa qaxootinimadoo kale la diido dhal- qofkii oo dhallinyaro ah oo mustaqbal iyo nolol soo raadsaday sidee ayay dhibaatooyinka xagga maskaxda ugu badan yihiin dhallinyarada n ku sugan talyaaniga iyo maalta runti way jiraan dhalinyaro aada u fara badan ayaa jirto arrintaa ku dhacday oo codsigooda maangelyo doonka ahaa la diiday oo runtii ayaga xaaladooda aysan wanaagsanayn waana run oo qofka wuxuu noqonayaa markii sharcigiisa maangelyo doonka la diido amaba uu waayo wixii uu hiigsanayay macnaha wuu isku buuqayaa wuu isla hadlaayaa waalidkii lama joogo walaalihii lama joogo cid caawinaysa ma jirto qaab loo caawiyo xataa lama garanayo marka dhibaatadu waa iska badan taha runtii dad noocaas oo kalena way jiraan hadda xataa isbitaallada xataa way ku jiraan runtii waana waa runta aada uga naxaysaa markaa aragto xaaladooda markaa aragto sideedana ma- ee u- waxaa xataa jira dad oo qa- xataa qaba waalid dhaqato waxaa arkaysaa dad xataa jiridka maraayo ayaga keligood isla hadlaayo isla buuqaayo isla doodayo oo aad isleedahay bar ninkan eh, meelo qof ayuu la sheekaysanaya waxyaalahaas oo kale marka qofka waxaa ka hadal siinaya waxa waaye dhibaatada ka buuxda iyo iyo calool xumada iyo iyo waxa uu arkay iyo waxa uu filanayay oo uu waayey intaasoo dhan ayaa koosgaraynaysa inuu qofku uu sidaa u bedelmo runtii waxyaalahaas oo dhanna sababteeda waxaa le dhibaatada iyo- iyo iyo fawdada baahsan ee dalkeena ka jirta ayaa sabab u ah
n ugu dambeyntii dhallinyarada doonaysa hadda inay soo tahriibaan maxaa ugu baaqi lahayd
falastiin su-aashaas waa su-aal muhiima aniga dhalinyarada soomaaliyeed ee walaalaheena waxaan ugu baaqayaa inaysan naftooda soo tahluuqin inay naftooda dhibaato gelinin inay ogaadaan inuu da- dalalkan yurubta la yidhaahdo inaysan waxba uga soo horeyn inay ogaadaan runtii inay ogaadaan in in waxa kaliya ay la kulmi karaan inay tahay dhibaato kale oo hor leh inay galaan waana dhibaato adoo kasoo cararaysa ayaa dhibaato kale lugahaaga kusoo raadsanaysaa tahriibka saxarihii ayaa dhibaato ah waxaa dhibaato ah dalkaas libiya ee aad ku socotaan ayaa dhibaato ah waxaa dhibaato ah baddan weyn aad soo maraysaan ayaa dhibaato ah marka waxaa dhibaato ah ka- haddana marka aad yurub timaado naftirkeeda ayaa dhibaato kale la kulmaysaa codsigaaga maangelyo doonka kala kulmi kartaa marka waxaan ku waanin lahaa inay aaminaan wadankoodii waddankoodii ay joogaan waddankooda ay ku noolaadaan kana qayb qaataan nabadda iyo dowladnimada bilowga ah ee soomaaliya ka jirta anigu inta ayaan ku waanin lahaa runtii kuwa dagaalada soomaaliya ka wada ee ilaahay ka fogaadana waxaan u sheegi lahaa inay ka joojiyaan dadka halaaga iyo dhibaatada ee foodada iyo baasan ee daba joogaan aada u mahadsanta cabdullah sidoo kale
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa cabdulaahi calas jimcaale oo ka mid ah dadka u dooda xuquuqda aadanaha dana ku sugan jasiiradda maalta tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan iyo barnaamijkii martida mikrofoonka ayaad maqlayseen